dhegahaaga ha ku siiso wararka sugan rediyo simba markaan daarnaba dig ma soo yareen madayax gacmeedku dacal kaga yaal rediyo simba dhacdo kasta sheekaa ka dambaysa sheeko kastana dhacdaa ka dambaysa rediyo simba simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warkaa subaxee raadiyaha simba qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a guddiyo farsamahoo loo saaray shirka doorashooyinka ayaa kulamo ku yeelanaya magaalada baydhabo wadamada carabta ayaa war ka soo saaray doorashooyinka soomaaliya iyagoo baaq u diray madaxda soomaalida maamulka jubbaland ayaa dalab hordhigay ka qaybgalka shirka ay ku yeelanayaan ay yeelanayaan madaxda dowladda iyo hogaanka maamulada dalka warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha israsaaseyn ka dhacday gudaha gobolka banaadir ciidamada dowladda ayaa howlgallo ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe maamulada puntland iyo galmudug ayaa ka wada hadlay wadashaqaynta dhanka ammaanka ah ee deegaanada maamulka maamuladaasi akhbaaraadka caalamka subaxnimadan sinba idiin haysana waxaa ka mid a dowladda talyaaniga oo yeelanaysa ra-iisul wasaare cusub oo dalkaasi hogaamiya iyo qareennada hogaamiyihii dalka maraykanka oo doodii baryahan socotay soo gabagabay mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo sabti ah taariikhdu waxa ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha labaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan waxaad maqasheen qodobadii ugu door karoonaa warka subax ee raadiyaha simba iminkana qodobadaas oo faahfaahsan guddiyo farsamahoo loo saaray doorashooyinka ayaa kulamo ku yeelanaya magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay magaalada baydhaba oo ah xarunta ku-meelgaarka ah ee maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa la filayaa inay ka dhacaan kulamo ay yeelanayaan guddiyo farsamo oo loo saaray shirka doorashooyinka islamarkaana waxaa la filayaa halkaasi inay ku yeeshaan kulamo dhowr ah oo ay kaga arrinsanayaan shirka ay isugu imaanayaan hogaanka maamul goboleedyada dalka iyo weliba sidoo kale madaxda dowladda federaalka soomaaliya halka uu ka dhacayo iyo weliba qaabka uu qabsoomayo guddiyadan oo ka kooban guddi ka socda dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba kuwo ka socda maamulada dalka ayaa inta badan waxaa diiradda lagu saarayaa sidii la isugu qancin lahaa halka uu ka dhacayo shirka wadatashiga ee dowladda federaalk ah iyo maamul goboleedyada dalka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhowaan waxa uu shaaciyey in shirkan uu ka dhacayo magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland waxaase muuqata in hogaanka maamulka puntland uu ka cagajiidayo in shirkaasi uu ka dhexo magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland magaaladaasi garowe ayaa la sheegay inay martigelin lahayd shirka wadatashiga balse waxaa arrinkaasi ka biyadiiday hogaamiyaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni sidoo kale kulan ay yeesheen xubnaha golaha wasiirada ee maamulka puntland ayaa waxaa lagu diiday in shirkaasi uu ka dhaco magaalada garowe iyadoo mar kale ay shaaciyeen xubnaha ugu sarreeya maamulka puntland in shirkaasi uusan ka dhacayn magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland maalmihii u dambeeyey waxaa muuqday khilaafku inuu sii xakirmay islamarkaana uu jiray khilaaf xoogan oo u dhexeeya madaxda maamulada iyo weliba sidoo kale q- qaar ka mid ah madaxda maamulada iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya inta badanna waxaa diiradda khilaafkaasi lagu saaraya arrimaha doorashooyinka dalka waxaa la filayaa in hadda arrimaha doorashooyinka soomaaliya ay noqdaan kuwo lagu wada qanacsan yahay islamarkaana ay dhinacyadu ka wada shaqeeyaan sidii khilaafkan loo dhammayn lahaa magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed ee sida kumeelgaarka ugu shaqeeya maamulkaasi waxaa horey loo qorsheeyey in dhowr jeer shirar ay ka dhacaan waxaase ka biyadiiday hogaanka maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo isagu aaminsan halkaasi inay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba kuwa itoobiya islamarkaana aysan jirin wax khilaafaad ah oo dhinaciisa dhinacooda ka imaanaya aysan jirin in ay imaan karaan waxay sidoo kale sheegeen in halkaasi ciidamada dowladda iyo kuwa itoobiya ay wadaan dadaallo ay ku doonayaan in ay gacanta ugu dhigaan ciida waa hogaanka maamulka jubbaland islamarkaana ay diiradda ku saaraan sidii ay u qabsan lahaayeen hogaankaasi dowladda federaalka soomaaliya ayaa waayihii u dambeeyeyba waxa ay doondooneysay hogaanka maamulka jubbaland iyadoo magaalada muqdisho ee caasimadda dalka lagu xiray wasiirka amniga ma- wasiirka amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan maxamed janan islamarkaana ugu dambeyn ka baxsaday xabsi magaalada muqdisho oo uu ku xirnaa waxaana hogaamiyaha maamulka jubbaland oo xilligan ka biyadiiday inuu qeyb ka noqdo shir ka dhacaya magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed isagoo ka walaacsan xaaladiisa amni iyo qaabka ay noqon karto islamarkaana waxaa hadda dowladda federaalka soomaaliya ay dooneysaa inay asteyso goob kale oo lagu wada qanacsan yahay islamarkaana la isku haleyn karo waxay sidoo kale sheegeen in dhinacyadu ay ka biyadiidan yihiin qaabka loo wajahayo doorashooyinka dalka ayna doonayaan in la wada fadhiisto mar kalena dhinacyadu ay ka heshiiyaan arrimaha la xiriira doorashooyinka soomaaliya wadamada jaamacadda carabta ah ayaa war ka soo saaray doorashooyinka soomaaliya iyagoo baaq u diray madaxda soomaaliya wadamada jaamacadda carabta ayaa waxa ay markii ugu horeysay ka hadleen arrimaha la xiriira doorashooyinka soomaaliya iyagoo baaq u diray madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya wadamadan oo shirko sh- shirarkooda diiradda ku saaray arrimo la xiriira doorashooyinka soomaaliya ayaa waxay sheegeen in ay la doonayo in soomaaliya ay ka dhacdo doorasho xor iyo xolaal- xalaal ah islamarkaana dhinacyadu ay isku tanaasulaan wadamada jaamacadda carabta ayaa waxay soo dhaweeyeen in soomaaliya xilligan ay socdaan shirar looga arinsanayo arrimaha la xiriira doorashooyinka islamarkaana diiradda lagu saarayo doorashooyinka dalka sidoo kale jaamacadda carabtu waxay sheegtay in mar walba ay diyaar u yihiin sidii loo samayn lahaa islamarkaana looga hortegi lahaa in qalalaaso iyo xasilooni darro ay ka dhacdo gudaha soomaaliya wadamada jaamacadda carabta ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan islamarkaana madaxda soomaalida ugu hambalyeynayaan inay weli wadaan shirar looga arinsanayo arrimaha doorashooyinka soomaaliya islamarkaana diiradda lagu saarayo sidii loo dhaqangelin lahaa doorasho xor iyo xalaala islamarkaana wadar ogola waqtigii loogu talagalayna ku dhacda madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo hogaanka maamulada ayay usoo jeediyeen in dhinacyadu ay isku soo dhoweyn muujiyaan islamarkaana tanaasul laga sameeyo arrimaha la isku diidan yahay waxay sheegeen in shirarkii u dambeeyey ee ka dhacayay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ay ahaayeen kuwo ifafaalo wanaagsan u muujinaya hannaanka siyaasadeeda soomaaliya islamarkaana ka dhigan in xasiloonida dalku ay weli tahay mid dhinacyadu ay isku ogol yihiin sidoo kale hogaamiyaashan ku sugan oo ah hogaamiyaasha wadamada xarabta ayaa sheegay in dhinacyada la doonayo inay isku soo dhowaadaan islamarkaana ay qeyb ka qaataan arrimaha la xiriira doorashooyinka soomaaliya iyo qaabka xilligan loo wajahayo waxayna sheegeen intaasi ay qeyb ka noqon karto habsami u socodka doorashooyinka dalka iyo qaabka loo wajahayo arrimaha la xiriira doorashooyinka soomaaliya maamulka jubbaland ayaa dalab hordhigay ka qaybgelista shirka u ay yeelanayaan madaxda dowladda iyo hogaanka maamulada dalka hogaanka maamulka jubbaland ayaa dhowr jeer waxay ka biyadiideen inay ka qaybgalaan shirar ay yeelanayeen madaxda dowladda iyo maamulada dalka hogaamiyaha maamulkaasi axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa dhowaan ka kacay islamarkaana isaga baxay shirkii ka dhacayay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxayna taasi sababtay in lagu kala tago shirkaasi waxaa inta badan shirkaasi diiradda lagu saarayay arrimaha doorashooyinka iyadoo qodobo dhowra miiska ay saarnaayeen islamarkaana gobolka godo ayaa noqday meesha ubacda u ah khilaafka maamulka jubbaland iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya hogaanka maamulka jubbaland ayaa mar kale ku celiyey in aysan qeyb ka noqon doonin shir looga hadlay arrimaha doorashooyinka amaba aysan ka qeybgelin doorashooyinka dalka haddii weli ciidamada dowladda ay kusii sugnaadaan gobolka gado wasiirka warfaafinta maamulka jubbaland ayaa sheegay in maamulkiisa jubbaland uusan qeyb ka noqonin doorashooyinka dalka haddii aan la fulin shuruudaha maamulkaasi waxa uu sheegay in maamulka jubbaland uu xaq u leeyahay inuu maamulo gobolka gedo islamarkaana uu yahay gobol ka tirsan maamulka jubbaland waxa uu sidoo kale ku dooday in shirkii in heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar ee sanadkii tegey ay qeyb ka ahayd in hogaanka maamuladu ay maamulaan doorashooyinka deegaan doorashooyinka ay ma- maamulada ay ka arrimiyaan islamarkaana ay ka dhacdo laba deegaan oo ka tirsan maamuladaasi waxaase la sheegay in taasi ay diiradda saareyso in dhinacyo dhowr ah ay ka qeyb qaataan arrimaha doorashooyinka dalka balse hogaanka maamulka jubbaland ayaa ku dooday in maamulkiisu uusan qeyb ka noqon karin iyadoo gobolka gada ay gacanta ku haysa dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana waxa uu sheegay in hogaamiyaha maamulka jubbaland uusan maamuli karin goob ay la wareegeen ciidamo ka amar qaata madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana uu xoog ku qabsaday waxa uu sheegay in dhinacyadu ay- la doonayo in xilligan la marin habaabiyo islamarkaana laga dhigo goobo ay taasi mudan tahay in wax laga qabto waxa uu sheegay in ay qeyb ka noqonayaan doorashooyinka dalka islamarkaana horey qeyb uga noqon jireen waase haddii madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay dhab ka tahay in doorasho wadanka ka dhacdo waxa uu sheegay in madaxda dowladdu ay weli gacanta ku hayaan hal gobol oo ka tirsan koonfurta soomaaliya islamarkaana ay isla haysiinayaan taasina ay meesha ka saareyso wax walba oo dhinacyada ka dhexeeyey warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha israsaaseyn ka dhacday gudaha gobolka banaadir wararka laga helayo degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa sheegaya in halkaasi xalay ka dhacday israsaaseyn dhalisay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac israsaaseysta israsaaseyntan ayaa ka dhacday aagga xaafadda lagu magacaabo cali geedi oo ka tirsan degmada kaaraan ee gobolka banaadir waxaana la sheegay israsaaseyntan inay dhex martay kooxa burcad ah oo dadka ku dhacay gudaha degmada kaaraan iyo ciidamada booliska ee dowladda federaalk soomaaliya ee ka howlgala gobolka banaadir kooxdan burcadka ayaa la sheegay in ay ku sugnaayeen meel ku ka mid a ama xaafadaha ah, caligeedi iyo xaafado kale oo ka agdhow islamarkaana waxaa sidoo kale la sheegay in ay halkaasi dadka ku dhacayeen ciidamo ka tirsan kuwa booliska dowladda federaalk soomaaliya ayaa la sheegay in goobta ay tageen islamarkaana ay israsaaseyn dhex martay iyaga iyo kooxdii burcadka ahayd ee dhaca u geysanaysay dadka shacabka ah waxaana la sheegay dadka xaafadahaasi ka agdhow inay maqlayeen rasaas ay iswadaarsanayaan dhinacyada islamarkaana ay maqlayeen hugunka rasaasta ay dhinacyadu isku ridayaan iyadoo ugu dambeyn halkaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la ogyahay waxaa halkaasi ku dhintay hal mid oo ka mid ah kooxdii burcadka ahaa halka mid kalena uu dhaawacmay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee booliska ayaana la sheegay in goobta ay ka qaadeen meydka ninkan goobta ku dhintay iyo weliba kan kale ee meesha ku dhaawacmay waxaana la sheegay inay u qaadeen xarunta c i d da ee dambi baarista ee dowladda federaalka soomaaliya ee maamulka ee gobolka banaadir waxaana la sheegay in dhinacyadu ay baaritaano lagu sameynayo islamarkaana dabagal lagu sameynayo sidoo kale dhaawaca ayay ciidamada dowladdu ka qaadeen goobta iyagoo geeyay mid ka mid a isbitaalada degmada kaaraan ee gobolka banaadir waxaana la sheegay in halkaasi ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay ka sameeyeen howlgallo inta badan laga sameynayay aagga goobta uu dagaalku ka dhacay howlgalladan ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwa diiradda lagu saarayay xaafadaha dhibaatadu ka dhacday islamarkaana ay ahaayeen kuwo waqti kooban qaatay ciidamada dowladda ayaana la sheegay ugu dambeyn inay isaga tageen goobta kadib markii uu joogsaday dagaalka iyo israsaaseynta dhex martay ciidamada dowladda iyo kooxdan burcadka ah islamarkaana ugu dambeyn ay meesha ka baxeen kooxdii burcadka ahayd walow aan la ogeyn inta ay ka koobnaayeen kooxdaasi burcadka haddana waxaa la ogyahay in hal mid ku dhintay goobta halka mid kalena uu ku dhaawacmay waxaana diiradda lagu saaray inta badan diiradda arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo qaabka loo wajahayo ciidamada dowladda ayaa howlgalla ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe faysal cabdifaarax ayaa sii dheereynaya
ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaana ciidamada sida gaarka u tababaran ee danaba ayaa waxaa lagu soo waramayaa in saacadihii lasoo dhaafay ay howlgallo qorsheysan ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ciidamada kumandoosta xooga dalka ee danaba ayaa waxaa la sheegay in howlgallo nabad sugid ah ay ka sameeyeen deegaanada warciise majabadan qoordheere iyo sida oo kale buulaganay ay oo ka wada tirsana gobolka shabeellaha dhexe in ay markaasi ciidamada dowladdu howlgalladan si gaar ah uga fuliyeen taliyaha ururka toddobaad ee guutada lixii tobnaad ee ciidanka kumaandoosta danab dhamme xasan maxamed cismaan oo howlgalladan hogaaminaya ayaa waxaa la sheegay in ujeedka howlgalkan uu ahaa in markaasi xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo goobo ay ku sugnaayeen in howlgalladan laga fulinayay islamarkaana ciidamada dowladdu ay heleen xogta ku saabsan islamarkaasna ay howlgalladani qaadeen dhinaca kale taliyaha ayaa waxa uu sheegay in shacabka soomaaliyeed ay ka codsanayaan in ay la shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka si buu yiri looga guuleysto dagaalmayaasha al-shabaaba waxaana howlgalladana uu la sheegay in intii ay socdeenna ay iska hor imaad xoogan uu dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana ciidanka danab iyo sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaab waxaana war ka soo baxay dowladda lagu sheegay in ciidamada kumaandoostka danaba ay howlgalladan ku dileen xubno ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana ay qaar kale soo qabqabteen howlgalladan ayaa waxaa sidoo kale saraakiisha ciidamada dowladdu ay ku sheegeen in lagu burburiyo goobo fara badan oo dagaalamayaasha al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe oo markaasi ciidamada dowladdu ay howlgalladan ka sameeyeen sidoo kale howlgalladan ayaa waxaa la sheegay in ay fuliyeen ururka toddobaad ee guutada lix iyo tobnaad ee ciidanka kumaandoosta danab iyadoona howlgalladan la tilmaamay in ay ka mid ahaayeen howlgallada guud ee ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana lagu xaqiijinayo amniga guud ee deegaanada shabeellooyinka gaar ahaana gobolka shabeellaha dhexe oo muddooyinkii dambe ciidamada dowladdu howlgallo isdaba joog ah ay ka sameynayeen islamarkaana dagaalo dhowr ah ay halkaasi ku dhex marayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda ciidamada dowladda ayaa waxa ay sheegeen in gebi ahaanba ay deegaano dhowr ah kala wareegeen oo gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana ay howlgalladan ay ahaayeen kuwo lagu sugayay haatanna waxa ay sheegeen in ciidamada dowladdu ay u baahan yihiin in dadka shacabka ahi ay la shaqeeyaan islamarkaasna loo baahan yahay in ay ka qeyb qaataan sidii amniga loo xaqiijin lahaa ciidamada dowladda ayaa dhowr jeer hore howlgallo ka dhacay gobolada shabeellooyinka guulo kaga sheegtay waxaana ay sheegeen in xubno ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab ay ku dileen islamarkaasna ay ge- gebi ahaanba la wareegeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ma jirto wax war oo kasoo baxay dagaalamayaasha al-shabaab oo looga hadlayo howlgallada ciidamada dowladdu ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe islamarkaasna ay guulaha kaga sheegteen sidoo kalena ma jirto wax markaasi intaasi dhaafsiisan oo faahfaahin ah oo laga helayo ama warar madax bannaan oo xaqiijinaya howlgallada ciidamada dowladdu markaasi ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe
aada buu mahadsan yahay faysal cabdi faarax oo qodobkaasi inoo soo koobayey codkiisa ayna u dhegeystayaal u dambeeyey warka subax ee raadiyaha simba warkan subaxnimadan waxaa inoo farsameynayay injineer kooshinyare cidda warkayagu seegay si banuus ay ka daaraxan karaane nabadgelyo